أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dhaawacay howlgal mujaahidiintu ka fuliyeenna magaalada baydhabo jabhadda t b l f ee tigre ayaa eedeymo adag u jeedisay dowladda federaalk ee xabshida etoobiya iyo midowda yurub dowladda silibiyadda kenya ayaa ka hadashay asbaabta ay mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada ugu diiday in dalkeeda gudaha u galaan mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga gedo ayaa kormeer ku tegay deegaano hoostaga degmada baardheere iyagoona kulanla qaatay bulshada ku dhaqan deegaankaasi multiqo ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayadda islaamiga galgaduud maktabka dacwada wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa machad waxbarasho oo ka hirgeliyey deegaanka show ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa dowladdiini ha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqna deegaan hoostaga degmadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dhaawacay howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen magaalada baydhabo iyagoona beegsaday milishyaad murtadiin ah oo ku sugnaa xaafadda towfiiq ee magaaladaasi qaraxa waxaa ku dhaawacmay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo nuurow kaasoo ah taliyaha saldhigga xaafadda towfiiq ee magaaladaasi sidoo kale mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen laba saldhig oo murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga malishaadka murtadiinta degmada jannaale jabhadda t b l f ee tigre ayaa eedeymo adag u jeedisay dowladda federaalka xabashada etoobiya iyo midowda gaalada yurub camaar cabduqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya jabhadda t b l f ayaa si adag uga jawaabtay eedeymo kaga yimid dhinaca midowda yurub kuwaasi oo walaac xooggan ka muujiyey xiisadaha ka taagan gobolka tigre halkaasi oo t b l f ay dib ula wareegtay inta badan maamulka gobolka bayaan ay soo saartay t b l f ayay ku diiday eedaynta midowda yurub ee ah in ay dhiseen golo maamul goboleed oo labaad iyadoona ku tilmaantay arrintaasi mid gebi ahaanba aansan lahayn isla markaana sheegtay in golahani yahay mid sharciya waxay sidoo kale t b l f diiday eedda ah in ay qaab hal dhinac ah u waddo qorista ciidamada iyadoo ku dooday in tallaabo kasta oo amni ay tahay mid lagu difaacayo shacabka tigre maadaama ay jirto cabsi dagaal oo soo cusboonaatay t b l f waxa ay ku eedaysay dowladda federaalka in ay tan iyo sannadkii labadii kun labaatan iyo labadii si joogto ah u wiiqaysay hergelinta heshiiska nabadda ee britoria isla markaana aysan fulin qodobo muhiim ah sida dib u soo celinta barakacayaasha fududaynta ganacsiga iyo yaraynta xiisadaha amni ee sii kordhaya waxaa sidoo kale ay sheegtay in xayiraaddii shidaalka iyo badeecadaha ay sii xumeeyeen xaaladda dhaqaale ee tigre iyadoo t b l f ay dhanka kale ku dhaliishay midowda yurub inay ka aamuseen waxa ay ku tilmaantay jebinta heshiiska ee maamulka abiy axmed bayaankan ka soo baxay t b l f ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe midowda yurub iyo maraykanku ay ka digayeen in tallaabooyinka jabhadda t b l f iyo xiisadaha sii kordhaya ee gobolka ay halis gelin karaan heshiiskii nabadda ee sannadkii labada kun labaatan iyo labada lagu soo afjaray dagaalkii ka dhacay gobolka tigre mahadsanid camaar dowladda silibiyadda kenya ayaa ka hadashay asbaabta mas-uul ka tirsan kooxda riddada ay ugu diiday dalkeeda inuu gudaha u soo galo sida uu ku waramayo cabdiqaani maxamed dowladda kenya ayaa si rasmi ah uga hadashay is-hor istaag iyo musaafurin ay isugu dartay ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya murtad jibriil cabdirashiid xaaji warkan oo ay soo saartay mid ka mid ah hay-adaha ammaanka ee kenya ayaa lagu soo bandhigay nuqul ka mid ah baasaboorka kenyaanka ah ee uu watay jibriil xaaji waxayna u jeediyeen eedeymo culus dowladda kenya ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda ridada soomaaliya ku eedeysay baasaboor uu si sharci darro ah ku helay waxayna sidoo kale la xiriiriyeen qorshayaal lagu qalqalgelinayay amniga deegaanada ku dhowdhow xududbanaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya jibriil cabdirashiid xaaji ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu hub ku daabulay mid ka mid a magaalooyinka dhaca xuduudbeenaadka hubkaas ayay sheegeen inuu ugu talagalay inuu ku qalabeeyo maleeshiya deegaanka ah si uu u abuuro baytiri amni darro marka la qabanayay ayay kenya sheegtay inuu kusii jeeday deegaanka uu hubka ku daabulay waxaa sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda ridada lala xiriiriyey weerarkii ka dhacay magaalada baydhabo ee ay kooxda ridadu kula wareegtay maamulka koonfur galbeed halkaasna kaga dhigtay hogaamiye ku-meel gaar ah jibriil cabdirashiid oo bayaan soo saaray ayaa dhankiisa iska fogeeyey eedaha loo jeediyey ee dowladda kenya ku dhaliyey inay ka masaafiriso dalkeeda dibna uga celiso magaalada muqdisho oo uu markii hore kasoo kictamay mahadsanida cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ayaa kormeera ku tagay deegaan hoostaga degmada baardheere iyagoona kulan la qaatay bulshada deegaankaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa si ambaqaadaya warbixintan
waa safarkii kormeerka ahaa ee uu hogaaminayay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado oo markan u jihaystay dhanka bari ee wilaayada gado safarkan uu qaatay dhowr maalin waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii aan hore u sheegnay booqasho iyo waratashiyo ku aadan horumarinta diineed iyo midka adduunyo iyo sidoo kale iskaashi ku aadan iska dhicinta cadowga ku sugan qeybo ka mida wilaayada gado iyo sidoo kale in bulshada lagu wacyigeliyo inay bartaan diintooda oo aysan marti ka noqon safarkan oo markan aad oga dheeraa safaradii hore waxay wilaayada iyo wafdiga ay hogaaminaysay ku gaareen deegaano hoostaga degmada baardheere oo ay ugu horreeyaan deegaanada ilbeete iyo shanqolow markii ay deegaanadaasi gaareen wafdigan waxaa si weyn u soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan culummada iyo odayaasha dhaqanka deegaanadaas waxay wilaayada bilowda inay kulamo ee waratashyo la qaadato odayaasha dhaqanka oo isaga kala yimid deegaanada ilbeete shanqolow iyo deegaano kale waxayna kulamadaasi daarnaayeen qodobo muhiima oo midba midka kale uu ka darnaa islamarkaana dhammaantood ka turjumaya horumarka bulshada dhan diineed iyo dhan adduunyo intaba saacada kadib markii ay soo gebagaboobeen kulamadaasi waratashiyada ahaa ayay idaacadda islaamiga andalus mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee kulankaasi ka qayb galay waxayna faahfaahiyeen waxyaabihii kulankaas looga hadlayay ugaas cabdulaahi maxmed nuur iyo ahaa anoo ugaaska beesha eelay gobolka gede hiraabtun ilaaha kama hasan wafdu bilaaraganinkooy oo ilaa gobolka gede kukooy meel dheer arrimo kala duwan yaa kala shirni oo ka mid ah sida amniga lan sugan lahaay sida oo ubadka lan horumariyi lahaay waxbarashada sida deegaameynta oo dadka dariska gacmo lanis qabsada lahaay sida wilaayada islaamka sidii lala shaqeey lahaayey ummado beesla lan kiri lahaay yaan kulugni wafdigaas arla badan ha mari nun arra dheera aan ku koyni ilaa shongolow ilbaata deegaamo kala duwan waa ku koyni eel ilaan ugaaska macalaweyne ugaas jaalle calburaali liire alxamdulilah laabtan gobolka gado kulmugna wafta hogaamiya sheekh luqmaan alxamdulilahdasanaa alxamdulilah mahadle wada jar oo gacmo furo wada alxamdulilah wada shaqeyn alxamdulilah ilaah mahadle wal ogolaan isdheegid ismaqal oo laska qanacsiy oona ka shaqeyn magal bilaan lan wal ku qabo majaro taasaa iskala casagna insha allah bilah waasiin ka dhawaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu anagoo magaca eey macalin xuseen maday xasan naqiibka reer beesha geeladle wafta oo ku socdu gobolka geda oo hogaamiya waaliga gobolka iyo hiraabta la kulugni un oo een ununa qobadii gobolka gedo maaragna een qaybtan oo degmada baardheera alxamdulilaahi degmaayla raytuulada ceelalaan shongolow elbata ilaa caanoola ugaaseediya insha allahu tacaala un oo kulunsagno ayaa macnaha waftigaas isla fadheeni waxyaabo fara badan yaa waan insha allahu tacala ayaa ku tallani horta qaybta amniga alxamdulilah rabbilaalamin yaa ku tallani may baan ka tallanayhi shacabka ini marka alxamdulilahi dadka muslimiinta mina lahakahiro yaa ku tallani waxyaabaa unu ku tallaniyaa kamid ayiin sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa gabagabada kulankaasi dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus oo qayb ka ahayd wafdiga uu hogaaminayo waaliga safarkan wuxuu u daaranaa safaradii si guud aan ku maraynay degmooyinka waana safarkiisii labaad ee aan ku marayna degmada baardheere waxaa weeyaan qaybaheeda kala duwan aan ku marayna uu qayb ka yahay waxaanu leenahay marka si guud ummadda uun si iska warqabka unbaa muhiima iyo in lasu warbixiyo intana way noo dhacday jazaakum allahu khayran dhowr qodob ayaan rabnay dardaarankeena inaan kana dardaaranka koowaad waa ilaahi subxaana watacaala cabsidiisa waana waxaa weeyaan shayga koowaad oon amranahay ayada weeyaan waa ilaahi subxaana watacaala na amray waan daarmi ilaahi subxaana wataala cabsidiisa inaan laazino ugu dambeyn waxaan dhihi lahaa walaalayaal cadowgu maanta markii uu daalay wuxuu isku dayaa in dadkeeni waxa weeyaan uu naga hoos mara ayuu isku dayaa maadaama waxaa weeyaan nabadoon aad tihiin isku daya dadkeena inaan laydinka hoos marin oo adinka waxaa weeyaan aada xogta hoose ogaataan oo ummadda aad dhex gashaan oo waxaa weeyaan in badan aad ku warqabtaan yacni kiina liita iyo kiina waxaa weeyaan maanta waxaa weeye cadow xaggiisa u badanaya wax yar aad ka warqabtaan si ummadda ay u noqoto ummadda waxaa weeyaan cadowgeeda ka gaashaamata si aad u noqotaan insha allahu tacala waan dhihi lahayn booqashada wilaayada ee deegaanada hoostaga degmada baardheere ayaa ku soo aaday xilli deegaanadaasi ay yihiin deegaano barwaaqo ah oo dadka beeraha ay u baxeen masaafo dheer oo isha ay ku daalaysa ayaad arkaysaa quruxda beeraha iyo dalagyada kala duwan ee beeraha oo si wanaagsan sannadkan u baxay haba ugu badnaadeen beeraha deegaanka ilbeete oo sannadkan si cajiiba u baxay ishana ay ku qabowsanayso maashaa allah dalagyada ugu badan ee beeraha sannadkan ka baxayna waxaa ka mid ah masagada galleyda sisinta iyo digirta waxaase xusid mudan oo beeralayda qaar ay ii sheegeen in deegaanadaa sidoo kale lagu abuuray qudaarta noocyadeeda kala duwan gacantaada ku ciilbax baahidaadana la wadaag baarigii ku abuuray xasan cabdiraxmaan abuuxasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka ilbeete duleedka degmada baardheere ee wilaayada gedo mahadsanid abu xasaan multaqo ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa lagu qabtay fagaaro ku yaala degmada xiindheere ee wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa haya warbixinta warkan wuxuu ahaa multaqo ballaaran kaas oo ka dhacay magaalada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud multaqahan ayaa loogu magacdaray laa cisata ilaa biljihaada islamarkaana shacaarkiisu uu ahaa in tansurullaaha yansurkum waxaana ka soo qaybgalay culimaaudiin mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada xiindheere ugu horeyn waxaa multaqaha ka hadlay sheekh cabduli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah isagoo shiikhu ka hadlay fadliga jihaadka iyo in duulaanka cadowga ee wilaayaadka islaamiga uu yahay mid diilandira ah aayaadka qitaalka ka hadlaya aayadihii ugu horreeyey ee jihaadka lagu waajib yeelee lees amray waa aayaadka suuratulxaj ku jira bay culimmadu leeyihin udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo ogolaaday inay dagaalamaan dadkii la dulmiyey allana wuxuu qaadir ku yahay inuu u gargaaro yayihiin marka dadka la dulmiyey nebi maxamed baa la dulmiyey iyo saxaabadiisii magaaladii maka uu ku dhashay baa nebiga iyo muhaajiriin laga saaray maxaa looga saaray towxiid iyo diin daraaddii baa looga saaray sidaasoo kale xamalaadka ay cadowga soo qaadeen guud ahaan gobollada dhexe ay ku soo qaadeen oo xasan gacan taagtay iyo ciidamadiisii ay horjoogaha u ahaayeen oo maraykanka iyo turkigana diyaaradahooda kor ay ka gelbinayeen wax kale uma soconin dadka in towxiidka lagala dagaalamo diinkooda laga celiyo dimuquraadiyo iyo qodobka shanaad fatradiisa xariitin jiitin in mahaan la keeno laakiin ilaahay fadligii mujaahidiinta iyo qabaa'isha ansaarta oo isgarab taagan inay cadowgii ka wada hortageen jihaadu dafci baa lagu jiraa ilaahayna jalla wacalaa diinkiisii ay ka difaacdeen sidoo kale waxaa murtaqaha kelimad ka jeediyey sheekh cabduqaadir caartanna wuxuuna sheikhu kelimadiisa uga hadlay dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka labadan kooxood ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay isku haayaan buu leeyahy ilaahay bay isku haayaan ilaahay ha la rumeeyo ha la raaco amarkiisa ha la qaato iyo ilaahay la rumayn maayo labada qolna waxay kala leeyihiin baa la sheegay faladiina kafaruu qudicad lahum thiyaabu min naar dadkii ilaahay beeniyey waxaa la yidhi dhar naaraha loo jaraya kuwa ilaahay rumeeyey oo meeshaa ku shahiiday iyo wixii ka dambeeyena إن الذين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار لبدعاس قيودا الله كلا قاي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ayadaha marka waxaa rabbi ku tilmaamay muuminiinta iyo gaaladu laba saf inay weligood ku dagaalamayaan gebagabadii waxaa murtaqaha kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida bulshada halkan fadhido reer xiindheere ah beesha reer maxamuud raab oo ansaarta ah ee runtii maanta inay dhegaystaan culammada nagu soo dhoweeyey rag iyo haweenba jazaakum allahu khayra jazaan leenahay waxaan rabaa marka inaan ka idhaahdo xaaladda hadda la maraayo iyo wakhtiga hadda la joogo siraacaas ama legdan ku socday xarbaga socday lagu warramay xaaladda intay maraysa qof walba waxaa suuragala in qaab wax u qiimaynaayo marka waxaan ka soo koobayaa xaaladda hadda la kala maraayo saddex qodob qodobka koowaad wuxuu yahay xarbaga iyo ligdan ku socday in horta mujaahidiinta iyo bulshada muslimiinta ah soomaaliyeed ee qabaa'ilka iyo mujaahidiinta isku duuban inay horta muujiyaan sumuud iyo adkaysi inay hor istaageen daadkii iyo hirkii gaalada socday iyo marba xamlad imaanaysay marba mid kale imaanaysay marba mid kale la keenayay wax walba laisku dayayay inay sameeyeen hor istaag cudowg in la hor istaagay qodobka labaad oo qiimaynta geli karo waxa waaye mujaahidiinta wax tanaasul ah oo mabaadi'dooda iyo caqiidadooda iyo diintooda waxay rumaysnaayeen ay aaminsanaayeen oo sharci ilaahay in la tadbiiqiyo kitaabka ilaahay iyo sunnadii nabi maxamed in ummadda lagu maamulo ah kama tanaasulin ayaga iyo bulshadooda wax oo saameyn ah arrintaasi ay oggolaadeen ma jirto waxa waaye waxay bixiyeen ayagoo bulshadooda rag ay bixiyeen hanti ay bixiyeen wax kasta oo qiimo leh waa bixiyeen waxay u kala baxeen rijaalun sadaquu maa cahadullaah calayhi fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila qodobka saddexaad waxa waaye dagaaladan israac intuu socday in ilaahay tusiyey muslimiinta iyo dadkii xag u dirirayay diinta ilaahay u dirirayay ilaahay ballanqaadkiisa inay arkeen cadowgii goobo badan iyo calaamaad badan iyo qisas badan in lasoo weriyey labaatanka sano oo socday jihaadka socday taariikhdiina marka waxay ka asqaysan tahay jihaad iyo tadxiyo in arrintaasi markaaad ku ilaalisaan ee ma aragtay insha allahu tacaalaa maktabka dacwadaha wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa mahad waxbarasho oo ka hirgeliyey deegaanka show ee wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa si ambaqaadayaa saadaq muumin munaasabad ballaaran oo lagu furayay faraaca labaad ee macadka umulqura oo ah macad lagu barto oo culuumta sharciga ah iyo midda maadiga ah islamarkaana hoostaga maktabka dacwad ah ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka dhacday deegaanka show waxaana munaasabada kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islamarkaana goobta munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga cilmiga iyo faa'iidooyinkiisa waxaa la furayaa machad oo cilmiya sharaaca islaam lagu baranayo oo la yidhaaho umul quraa magaalada show ayaa laga furayaa waxaa lagu baranayaa ruuxu ma uu garanayo ilaahiisii towxiidka mar hadduusan wax aqoonin ma uu garanayo marka cilmiga isagaa waxaaba ku filan aayadaha ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahy hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ululalbaab ma siman yihiin dadka cilmiga leh iyo dadkaan cilmiga lahayn dadka caqliga unbaa xusuusta oo la imaada cilmigii la yimaada iyaga ayaa u fikira ilaahay baana ka jawaaba yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutul cilma darajaat ilaahay subxaana wa tacaala dadka iimaan kale gaalada waa ka sarraysiiye muslimka ayaa sarreeya ama hub ha haysto ama ha tabar daraado ama jeel ha ugu jiro suu rababa ha noqdo waa ninkaa naftiisu ay nadiif tahay cilmigii ilaahay ku dhex socdo iska ilaalinaya waxa xunta ee nijaasada ee wixii fiican oo daahirana qaadanaya isaga ayaa ka sarreeya laba gooraba gudoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraanah naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey furitaanka faraca labaad ee macadka umulqura ee laga furay deegaanka show maanta waxaan joognaa munaasabad lagu furayo macad loogu magac daray maxad umulqura umulqura waa magac weyn marka maadaama umulqura macadka loogu magac daray waxa lagu baranayana macallimiintana ay noo sheegeen furitaankaas insha allahu taariikhdaas ayaan la iloobin insha allahu tacaala furitaanka macadka iyo khitaamadiisa halka sane ama bilooyinka fitrooyinka u dhexeeyo waxa ka soo bixi doona ayaan aad iyo aad rajo ugu qabnaa machadka magaciisa ayaa saas looga magac daray machadka qaybaha culumta lagu baranayo sharci iyo maadiba intaba waa lagu baranaya cilmiga sharciga waa waajib barashadiisa haddee maadigii in la bartane noloshii qayb ka mid ah oo sharciga kaabaysa waaye qofka inuu xisaabti barto in cilmiga ummadda anfac ule u barto caafimaadka uu barto khitaamadiisa waa saddex sano bilooyinna waa leeyahay oo bil walba saddex lix bilood kabacdiba imtixaana la qaadayo khitaamadaasna waxay u dambayn doontaa insha allahu tacaala in la siiyo in macadkaasi umulquraa laga takharujay in shahaado la siiyo saasi ayaa ku qoran muqarar intaasi kabacdi farxad waxaa noo ah cilmiga barashadiisa waajib maadaama uu yahay oo cayni yahay in inta hadda noo furan iyo in ka badan haddii la furo hataa baahida aysan daboolmaynin oo nisbada aan nahay baahida jirta markii laysu miisaamo iyo mas-uuliyadana saaran wakhtigaa yar macadka umul qura oo hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ah macad lagu barto culumta sharciga ah iyo midda maadiga waxaana uu faraca koowaad ee macadka umul qura ka furan yahay degmada buqaqableh ee wilaayada hiiraan waad mahadsantahay saada ugu dambeyntii maamulka islaamiga ah degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmadaasi bashiir muxdiin abu ayman ayaa hayay warbixintan waxay ahayd xaflad lagu maamuusay culimo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada laguna soo gebagabeynayey dowro wadatay magaca muscab ibnu cumeer taas oo loo qabtay qeybaha bulshada ku dhaqan deegaanka busul ee hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay dowradan waxaa agaasinkeeda lahaa maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow iyadoo si toosa uga wada faa'idaysteen qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka kooban yar iyo weyn isuguna jira rag iyo dumar ducaad ka tirsan maktabka dacwada iyo culimmada degmada labaatan jirow ayaa bixinayey duruusta lagu qaadanayay dowladan oo socotay muddo toddoba maalin ugu horeyn aan dhegaysana qayb ka mid ah bandhig cilmiyeedkii ka dhacay halkii lagu soo gebagabeynayay dowladaasi mausuul alaaa allatii yajibu calaa kulli muslimin wa muslimatin tacalumuhu وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم من ربك؟
ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمتي وهو معبودي ليس لي معبود سواه ما دينك؟
دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنجاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
من نبيك؟
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كم أركان الإسلام ما هي؟ أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ونسى إليه سبيله ما معنى لا إله إلا الله؟
معنى لا معبود بحق إلا الله ما معنى محمد رسول الله؟
معناها أن الله أرسله إلينا للطاعة واتباع شرعه ما عمود الدين؟
عمود الدين الصلاة ما جزاء من أطاع الله ورسوله؟
دخول الجنة ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله دخول النار
qaar ka mid ah dumarka deegaanka busul ee hoosaga degmada labaatan jiro ayaa dhankooda soo bandhigay wixii ay faa'iideen
خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هو العبادة؟
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كمراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟
الإسلام لله بالتوحيد والإنجاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ugu dambeynna culimmada iyo waxgaradka deegaanka busul ee hoosaga degmada labaatan jiro ayaa aad u soo dhoweeyey dowladan iskudabridkeeda uu lahaa maamulka islaamiga ee degmada labaatan jiro ee loo qabtay bulshada deegaankooda dowlada oon hatan tananayn kufuri oo labaatan jaro degmada hakabati odan mujaahidiina ulmaadaah walayaa ninshaana onana ku faraasagna ardaana owlaadana odayaashankaana geeka ku faraasagna ardayda dugsagan dhisan buraarigii hata qabta geeka ilaahay nasiiban weelani maalinkaana niinka dhajar ulmaadi doorinti niinshaanti aan ku faransano dadkii dadomisla kasaw nuurka langa sheena lankishaani geeka iyadan ka farasana dadkuun tun dhalinyara yodho mujaahidaan inagada insha allah walaalayaal dadkii dowridu niinshaani haniinku dhowaada ini onusiinka farahasana ini booskiisin hakagaleen boos onusiinka sugaani iyin dhini walaayina siinka sugaani iin dhini mujaahidiinna siinka sugaani iin dhini diinna siinka sugaani iin onuun wedna isiin garabningna kanaga tanga geeka ka faraasanna insha allah mahad ilaahi koobon dhammaan sinan allin sugnaati uma bacdija mujaahidiinta walaalin muslimiinta alxamdu lilah nicmadunno anta dileershi dhon khayraad iyo anto dhon lahan koobo korna leengisaabo korna alle lee gordaw haniin qalqaalilay haniin gorotay niisheenti alxamdulilaah onuuna diyaarnagnay dhaadani rijaalan waa nisaa'an alxamdulilaahi kafa'yini walina niinsheegii kutub hayan allah unuun hifdiini korkudhobani waan la ogaado doorna sunnadu nabage naniinlakooyi onuuna samicnaa waa daacna en dowradan ayaa qayb ka ah dowrad silsiladaha oo maalmahan si-aada uga soconaya degmada labaatan jiro iyo deegaanada hoostaga taas oo uu maamulka ugu talagalay in dadka muslimiinta lagu gaarsiiyo towxiidka
walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xiligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu